miy wuxu tarayaan intaas waa hal bacaa lagu isawya waxba u tarmayso waxba u tarmayso marka nooca ugu weyn acdamu ma amara allahu shayga alla amray ugu weyn waxa weeye bihi maagaas atawxiid wey wahuwa isaguna ifraad allahi alla oo loo kaliyeeyo weeyaan bilcibaadati cibaada loo kaliyeeyo waacdamu ma nahaa canhu ashirku wahuwa dacwatu dacwatu gayrihi macahu wdaliilu qawluhu tacaala wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wuxuu yihi sheekhu raxmat ullahi calayhi wa acdamu ma shayka ugu weyne waxa weeye oo nahaa uu nahiyey alla subxaanahu wa tacaala canhu xaggiisa uu reebay ashirku wey shayga shayga nahyigiisa shayga u weyn waxa la iska reebay oo alla uu reebay nahiyey waa shirkiga waa gaalnimada waa yahay wa huwa markaa shirkiguna dacwatu gayrihi gayrillaahi oo maxaan ku dhahay la baryo weeye macahu maca allahi alla la jirkiisa la baryo wadaliilu daliilkina qawluhu tacaala alla subxaanahu watacaala qowlkiisa weeye wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wacbudu allaha alla caabuda walaa tushriku ha u sharigeynina biha alle shay-an shayna haugu sharigeynina oo cibaadadiisa waxba alla wadaajinina waaye marka halka kan shayga alla subxaanahu watacaala khalaa'iqda uu ka reebay waxa ugu weyni waa shirkiga shirkigu dembi ma yahay mise maaha dembi ka ugu weyn wey dunuub marka laysu keeno hadduu laha dunuubay yaa kuugu weyn waxay ku odhanaysaa dunuubti hadlayso waxay leedahay shirkiga igu weyn oo markaa halkaas isagaa kuda igu weyn bay ku odhanayaan marka dembiga ilaahay la caasiyo ila dembiga o dhan waa cisyaane gaalnima iyo shirkiga uga horeeya waa yahay marka waxa weeyaan xuquuqda ilaahay subxaanahu watacaala xuquuqaha ilaahayna xuquuqda marka lagu yeeshay adiga haddaad bani aadanka tahayna iyo qudhood way kala wen yihiin oo xaqa ugu weyn allah baa leh xaqa ugu weyn allah baa leh ilahay baa xuquq badan baa sharcada ku waajibinaysa xaqa ugu weyn allah baa leh subxaana watacaala marka insaanku haddii uu markaa xaqa alle uu ku xadgudbo oo xaqii alle marka uu la iman waado oo tawxiidka ah marka wuxuu ku dhacay wixii laga reebay kii ugu weynaa oo shirka uu ku dhacay shirkiguna waa kaynu soo sheegno oo in allah laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa shirkiga marka waxa weeyaan waxaa lagu magacaabaya inuu yahay maxay dulmi weyn inuu yahay ina shirka la dulmun cadiim waa dulmi weyn bu ihi oo haddii ciddii ku abuurtay oo ku nicmaysay oo waxaas o dhan kusi aad diido oo waxay lahayd cid kala siiso daalim baatay ina shirka la dulmun cadiim waman yushrik billahi faqad iftaraa isman cadiiman dembi weyn buu sameeyey qofka ilahi subxana watacala u sharikay waman yushrik billahi faqad dalla dalaalan baciida waa fara badan yahi marka aayaadka qur-aanka ah waxaa rasulku yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh acdamu danbi an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak xadiiska bukhari ku suganyay dembi waxaa u weyn in allihii ku abuuray aad lamaane iyo mid u beegma aad u yeesho ayaa weyn wahuwa khalaqak soo ku abuuray dembi ka weyn ma jiro muxuu kala rasuulku man laqiya allaha laa yushriku bihi shayan dakhala aljanna waman laqiyahu yushriku bihi shayan dakhala annaar qofka ilahay la kulma isagoo u sharik yeelin waxa weeyaan isagoo aan la u sharik yeelin janna ayuu geliya ka ilaahay la kulma isagoo u sharik yeelayna naar buu geliya man maata wahuwa yadcuu min duni illahi niddan dakhala annaar saa darteed ba waxa weeyaan sheekhu wuxuu soo qaatay oo markii hore bilaabay cibaadadii iyo tawxiidkii kadibna wuxuu ka hadlay maxay wixii la iska reebay oo nahyigiya oo aayadan baaba caynkaas aayadda uu soo dalishaday baa saas oo marka hore waxaa lagu amray wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shay nafyi isbaat baa socdo haddii aad ilaahay caabudo adoo shariik yeelo shirki la socdo cibaada lama yidhahdo tawxiid lama yidhahdo marka waa inaad ilahayna caabudaa shirkina ka tagto oo isqaban maayaan ilahayna waan caabudaya shirkina waa samaynaya waa isqabanaya marka waayo marka halka kan sheekhu uu yidhi dacwatu gayrihi dacwa lafdigaa dacwa waxay la tahay dee cibaadana waa noqon karaa oo insaan la yidhahdaaba sax haddii la yidhahdo dacwatu gayrihi macahu ilaahay subxaana watacaala maci oo la baryo weeye waxoogaa waxaad moodaa in ay tahay qaasir oo dee cibaadadu duco oo baryo oo keliya maaha ee waa in lagu laqbeeya dacwatu gayrihi macahu ay cibaadatu gayrihi macahu ilahay ayr ducadu maxay noqotaa cibaadadu waxay noqonaysaa ducadi waa ducaa lmas'ala iyo ducaa lcibaada labadaas way noqotaa marka waa in lagu macneeyaa waa cibaadatu gayrihi maca saasaa markaa sax sababtoo ah dee cibaadadii way fara badantah ducoo keliya maahee maxaa kaloo soo gelaya salaadii baa soo gelaysa dabxigii baa soo gelaya nadarkii baa soo gelaya waxaasoo dhan baa cibaada la yidhahdaa marka ilaahay maciisa oo la caabudo baa shirka la yidhahdaa kaasaa shirka shirka wid masuu qaybsamaa ya laba maxaa la kala yidhahdaa shirku akbar iyo asqar أكبر كمحل هذا لا غير إسلام أبيه وهو شرك الأكبر كو آه وشرك شيء كستوه شركية وأن سبحانه وتعالى وإطلاقي وكان يدين تين لقبه وعكستو الدين كبح كينيا ودين تبنان كاد مرغ أوراني سابقا وبوليسو محل أورانيا شرك أكبر بالأوراني كو كلوانا وشرك أصغره وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة بل هذا عمل كسته آه آه قول كسته هي فعل كسته أو شرعته أي إطلاق سي ديسي أو كسف يسي شركي لكن الدين تلقى بحين بالي شرك أصغر مثلا رسولك من بوحوري كيري آه ما شاء الله وشئت ما شاء الله وحال دونه وشئت أن أطنت مركزا وحكوي رسولكم حكوي أجعلتني لله ندا والما إلهي بات شريك غيش مركز علاقة سوكلي وحالي مركز ساقف قوها الضوء وعند قولي نوع سوكلي ونوع شركية ما شاء الله وعلاء دوني وشئت هبنا والضراء وكري ونوع الشرك أصغر بالي هذا ومركز قاعد مالي نقول مش وعسوكلي الحلف لغير الله وقف مركو دارتو وعكا كو دارتو كلا اسنا شركي ويان in kastoo tafsiiliyada ku dhaweelada bal markeeda aynu iman doono waxa weeye see qudhiis soo galaa maxaan ku dhahay waxa la yahay shirku asqarka waan diinta lagaga baxayn waayahay marka shirkul akbarka naskeedu waxa weeye in allah laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalik halkaa aayadaas waxay ku qodontaa shirkay ku qodontaa waa kee waa kii akbarkaa weya waayahay faidaa qiila laka ma alusuulu alhalaathatu alati yajibu cala alinsaani macrifatuha faqul macrifatu alcabdi rabbahu ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وايه وحو يري شيخو فإذا وخوصة الخيسين وحو خوصة وشيخ مركة هوري تابك هذا نقول لك الله وحو خوصة وشيخ وحو خلاصيني هذا ومركة وحو هذا كي هوري نسو شيخ نورنا فإذا قيل لك هدي لبو يرادو ما الأصول أصول محاي تاي أصول شيء الثلاثة تصدح لها هيد محاي تاي التي أصول شيء يجب أي واجب تعالى الإنسان إنسان كواجبه يجب واجب على الإنسان إنسان واجب معرفتها قرشيد أي واجب تاي وده تفسير كده هو نصوص شيخنا ما هي تهدي لقول هذا والسؤال بك هكذا دقيقة سؤال شوي سيعان تاضو قفك إن سؤال وحلقوه دي فايدة قلت نك سؤال هكذا دقيقة وقام ما حكش عيسين هذا دي سؤال قوصة تعتبر روحك كورا ما دي لقول هذا مركبة وهو سؤال شوي قوصة مغطى وحس لا يتو ما حكش عيسين سوى تفكريس مركا سؤال بك هو يديه وحكولي هدي لقول هذا ما هي تهي وصوشة صدح ده ay waajib ku ah insaanka macrifatuha garasheedu waajib ay tahay usuul waxaa la yihahda horta marka u horeysa waa jamcu aslin asal jamci weeyaan wa huwa maa yabna maa yubna calayhi hayruhu waxa kayrkii lagu bineeyo ayaa la yihahdaa waxa kayrka hadda masalan gidaarkaaga kamada soo ma aragta gidaarkaasi muxuu ku dhisan yahay kayrkii ku dhisan yahay de maxay asees kala de a maa yubna calayhi hayruhu oo marka waxa weeyaan asalku waa jidaarka asalku waxaan le waa aasaaska kan wuxuu ku dhisan yahay gidaarkan wuxuu ku dhisan yahay aasaasku ku dhisan yahay oo haddaan saas hoosa dhisin oo inta la dhisay oo la qoday oo la taagay aanu jirin miyuu kan istaagi lahaa macnuhu jawaabtu waa maya markaa saasa la yihahdaa asluljidaar haddaan ku dhaha hadda jidaarka asalkiisu waa kaa hoose xagga hoose wey oo gidaarku kaa hoose ku dhisan yahay marka macnaha wuxuu ujeedaa halka kan shay kastana waa caynka aslu shajar haddaan ku idhaahdo waxa weeye geedkan laamaan iyo waxaan taagan guntiis iyo wuxuu ku fadhiyo ayaa laga hadlaya qur-aankana waa ishaaro alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan طayibatan ka shajaratin طayibatan asluhaa haabitun wa farcuhaa fi sama waa ka aladi subxana watacala marka usuushan saddexda ah macnaha waxa weeyaan diintii oo dhan baa ku qotonta sida gidaarkaasi seaska ugu fadhiyo ugu qotomo oo si fiican gidaarku istaago marka qaarkood gidaarku waa didilaacaado waxaa loo dhaya war seaskii baan fiicnayn oo si xun baan loo adkaynin kuwan qolyahan wax dhisaa yaqaana mogta koodhay halkaa mar dilaaca gale maxay tahay halkaas ala wax ka maqan yimaad xagga hoose aasaasku xagga hoose haddii xagga hoose khaal ka jiro khaalka wuxuu la soo baxaya maxaan kula xagga sare oo haday soomaalidu tidhahdo wadaanti isha ka xumaata fayrka la tirsan ma yidhahdeen mise waa cagsigeeda saas ba yidhahdeen marka macnaha waxa weeye aasaaska ah saddexdaa shay oo aasaaska ah asalka ah asal weeye asal marka in la barta waa muhim inay muhim tahay waxaa u daliila waxa weeyaan oo sheekhu raximahullahu tacaala uu inoogu dooray waa saddexda shay ee qofku markuu qabriga la weydiinayo qabriga marka lagu dhigo oo lagaa dhaqaajiyo oo lagu soo fadhiisiiyo maxaa lagu odhanayaa man rabbuk ya maa diinukum wamaa nabiyukum hawl waa intii haddala socon markaa sheekhu naseexa inoo hayaan la yaabanayso inagu naseexiyey naseexada weynaantiisa ummadda u naseexaynayo ee uu maaragtay meel fiican u doorayo qiimogelkeedaad la yaabaysa oo markaa wuxuu rabaa qofku suu badbaado oo ilaahay subxaana watacaala cadaabkiisa ugu badbaado oo jawaabihii uu si fiican u helo waa inuu markaa bartaa saddexda la weydiinaya qiyaame ee qabriga lagu su-aalayo ee usuusha ee cadiimka ah ee diintoo dhan ay ku taagan tahay ee malaa'igtu ay kugu soo fadhiisin doonto barintay kusoo fadhiisto ku su-aali doonto waxa weeye saasaa loo baad barato mu'minku markaa hadhowto wuu la soo boodi doonaa sida xadiisku sheeg man rabbuk rabbi allah wey haye maa diinuk diin alislaam wey maa nabiyuk nabiyi moxamed wey laakiin munaafiqii iyo kii murtaabka muxuu odhanaya ha ha afkala qaad bale afkala qaad inuu hahaalayo wey afkala qaad mee aan waxba lagu hayn maahaa baa utarsatay marka waa in la dubeeya marka dib baa ku dhacaya arrintu marka arrin caadi maaha nasalullah salaama waxay u baahan tahay marka arrintu in daraaso weyn oo xoog le la saaro oo maxaan ku rahay kitaabkan oo kale kitaab sahlan maaha oo dadka qaarkood ma fahamsana kutubta kutubta yarar baa laga bilaabaa diinta waayo aasaaska iyo diinta rasmigeeda fahmaysa haddii kale geedsada waa badoonays hadda meelo kale ku calaalato adoon aasaaskiiba hayn marka wuxuu yidhi fa idaa qiila laka haddii lagu yidhahdo mar usul usul maxay tahay ususha salaad saddexda ahayd allatii ususha usushi yajibu yani uu waajibaya cala alinsaani qofka uu ku waajibayo macrifatuhaa faqul waxaad tidhaahdaa macrifatu lcabdi addoonka barashadiisii weeye rabbahu rabbigu uu barto horaan usoo sheegnay ee waxyaabaha duruqda lagu garanayo alla subxaana watacala shaarixuna si fican bu haddana usii qabto annadar watafakur fi makhluuqaati baa kamid ah in la fiirfiiriyo makhluuqaadkiisa oo lagu tafakuro lagu ta'amulo awalam yanduruu fi malakuuti asamaawaati waalardi wamaa khalaqa allahu min shay miyaana fiirfiirino markaa de ilahay ku garan istimbaad kala soo bixin markay eegeen oo ta'amuleen in uunkani aanu iska imanin ee allah subxaana watacala usoo yidhi inamaa acidukum biwaaxidatin an taqumuu lilahi masna wafuraada uma tatafakkaruu tafkiir baa loo bahanya ina fi khalqi asamaawaati walardi wakhtilaafi illeyli wannahaar laaayaati liuli albaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuudan wacalaa junubihim wayatafakkaruuna fi khalqi asamaawaati walardi rabbanaa maa khalaqta hada baatila subxaanaka faqinaa cadaabana marka in qofku uu maxaan ku dhahdaa fiiriyo uunka oo ku tataburo oo ku ta'amulo waa macrifada ilaahay garashadiisaa keenaysa waxaa keenaysa buu yihi annadaru fi aayaati illahi sharciya oo aayaadku waynu u iman doonaa kitaabka kuu sheegi doono aayaad kawniya iyo aayaad sharciya ayaa kala jira marka aayaadka sharciga ana waa inuu fiiriya waxyiga ah waxyiga ah iyana wuu fiiriya afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walaw kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira waa muhim marka iyo waxyaaba alla subxaana watacaala qofka muminka qalbigiisa uu ku ridayo macrifada alla ah oo markaa de uu garanayo ilaah ku garanayo alla racyalcayn oo sida xadiisu jibriil markii ixsaanka laga warramaya an tacbud allah kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak yani ilahay inaad ilahay heerka ku caabuddaa la doonay oo garashada alle iyo kalsooni aad ku kalsoon tahay iyo saad u garanaysa iyo saad u taqaanay qur-aanka ugu waasixiye iyo suu kuugu dhow yahay iyo suu kuu maqlaya iyo oo sifaadkiisa tilmaamihiisa markaad barato si fiican aad ufahantid ilahay aad baratid waxa weeye marka qofka mu'minka ahi qalbigiisu waa xasilan yahay ilahay buu yaqaanaa baqdin male argagax male dhibaato ku dhacday ka walwali maayo qalbigiisu waa nool yahay waayo rabbigiisa buu ku xidha yaa rabbi unba odhanaya ila waa yaqaana waana ku dhowya waana maqlaya waxbuuna bixinaya waa siinaya waaye marka wuxuu yidhi wa diinahu diintiisana waa inu bartaa macrifatu diini wey oo diinta waa asal waana alla subxaanahu watacaala de waa qofka in wuxuu ku kalifay horey inuu soo mareeyo inuu ku camal falo diinta diintuna waxa weeyaan waxaa loo soo dejiyey waa masaalix alcibaad khalqi oo dhan bay masaalix u tahay diinta oo dhan waa maslaxa alcibaad danteenaa diinta ku jirta oo waxaad arkaysaa markaad shareecada eegto dhinac walba haddaad uqadqaado diinta qofkan dantiisa weeyaan oo ama diintaadaa la ilaalinaya ama waxaa la ilaalinaya naftaadaa la ilaalinaya ama waxaa la ilaalinaya maxaan ku dhahay caqligaagaa la ilaalinaya ama waxaa la ilaalinaya maalkaagaa la ilaalinaya ama waxaa la ilaalinaya tarankaaga iyo dhalmada iyo waxaasaa la ilaalinaya dadku markaa axkaamu zawaaj iyo maarata nasabka iyo waxyaaba badan baa jira marka umuurtaa shanta ah baaba la diinta dhan bay kusoo ururaysa umuurtaa shanta ah oo maxay ah addiinu waalnafsu waalmaalu waalcaqlu wannaslu qaarkoodna cirdi bay raaciyaan oo lixda ka dhigaa marka macnaha waxa weye diinta dhanba maslaxadeena ku jirta danteenna ilahay usoo dejiyay diinta marka diinta iyo diinta oo uu barto weeye macrifatu diini weeye asalkii baa ka mid waayahay taana barashadeeday dee ubaahanto inuu qofku garto oo sharciga barto oo watiga wakti badan ku bixiyo wanabiyahu iyo macrifati nabiyi weeye muxamadan sala allahu alayhi waaalih wasalam rasuulka ilahay la barto oo macrifadana waynagi soo sheegnay horta xayaatadiisa weyn la daraaseeya siday cibaadadiisu ahayd akhlaaqdiisu ay ahayd rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh dacwadiisu u faafin jiray jihaadka sugu jiray noloshiisa oo dhan in la daraasiyo oo markaa daraasahaas way noqotaa mid ku kordhinaysa maxay iimaan ku kordhinaysa ku dhaqanto raacdo ku dayatid oo aad siduu samayn jirtay samaysid oo wuxuu maaragtay ka ka tegi jiray ka tagtid dhaqankii rasuulku samayn jiray wey marka barashadiisuna taas baa loogu looga danleeyay marka waxa weeyaan saddexdaa asal muhiimadaas leeyihin in la barto intaasaan insha allah maanta ku gaabinaya asal allah subxanahu watacaala an yajcalana min alladina yastamicuuna qawla fayattabicuuna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى عليه مصنفك توحيدك نكودة جري فإذا قيل لك من ربك فإذا وقت قيل لك لقو يراهدو من واكما ربك ربك واكما من لقو يراهدو فقل وحاتر هذا ربي ربي الله ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه waxaan kusoo guda jiray saddexdii qodob oo dee asalka ahaa oo garashada maxaan ku dhaha ilaahay subxaana watacaala garto garashada diintiisa la garto garashada nebigiisa la garto salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka wuxuu ku bilaabay rabbiga ayuu ku bilaabay oo haddii lagu yidhaha rabbigaa waa kuma man rabbuk haddii lagu su-aalo oo kii ku abuuray ee ku nimcaynaya ee adduunka ku keenay waa kuma waxaa tihaa rabbii allah rabbii rabbigay allahu alla weeye subxaana wa tacaala alladii allihii weeyaan rabbaani i rabbeeyey wa rabbaa jamiica alcaalamiin uunka oo dhanna rabbeeyey binicamihi yani nic- nicamtiisa faraha badanna yani maxaan kore ku rabbeeyey ee ku manaystay ee ku ilaalinaya alla subxaana wa tacaala marka waxaa la yihahdaa lafdigaa rabbi min atarbiya ayaa laga keenay waana ricaayada iyo ilaalinta oo ciddan wax rabbaynaysaa baa ku nimcaynaysa oo ku ilaalinaysa oo ku dhowraysa waana allah subxaana wa tacaala marka caalamka oo dhan alla isagaa rabbaynaya isagaa abuuray isagaa risiqa siinaya markii nabiyullaahi muuse fircoon muxaawarada doodu ay ka dhexaysay qaala fa- muxuu yidhi faman rabbukumaa yaa muusa rabbigaagu waa kuwa muusow muxuu ku jawaabay Ra- qaala rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hada waa allaha maxaan ku dhahdaa ee, wax kastaba acطaa kula shay khalqahu makhluuqaadkiisa wuxuu siiyey wax kastuu siiyey wax kasta oo dadku markaa waxay haystaan makhluuqaadkao dhan waxay haystaan ee nicam ah allah subxaanahu watacaala baa bixinaya marka waa rabbayn uu rabbaynayo oo barbaarinayo oo wax tarayo oo u nicmaynayo nicamtiisana lama soo koobi karo nicamta alle ma koobna waxdaysana ma leh maxaa u daliilayaanay koobnayn wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmat allah waa masdar mudaaf oo marka masdarka la idaafeeyo cumuum buu faa'iideynaya oo macnaheedu waxa weeye nicam ullah haddaad tirahdaan aan tirinno nicamta ilaahay faraha badan koobi kari maysaan marka alla waa ku abuuray ee waa nicamtaa faraha badan buu ku siiyey waa ku arsaaqayaa allaha weeye rabbigaagu ka mutaysta marka inaad caabuda isaga weeyaan alladii kha- rabbaani kii rabbeeyey waa isaga wa rabbaa jamiica alcaalamiin uunka oo dhanna ka rabbeeyey waa isaga binicami ku rabbeeyey oo bimacnaa siinaya oo ku ilaalinaya ile tarbiyadii waxaa ka mid a ilaalin markaad ilmaha tarbiyaynayso waxaad uga jeedaa inuu koro oo noloshii baad siinaysa cunaad siinaysaa waad hagaajinaysaa dhar baad u gelinaysaa maxaan ku dhahdaa ee waad dhaqaalaynaysaa waad xaggaad waad ku ilaalinaysaa haddii tarbiyada waa saas macnihiisa marka allah intuu ku abuuray cidla kaagama tegin intuu ku abuuray ayuu ku maamulaya markaasuu risiqa ku siinaya markaasuu caafimaad ku siinaya markaasuu maal ku siinaya waa lagu ilaalinaya waa lagu rabbaynaya marka macnaheedu waa saas wa huwa macbuudi marka rabbiga ee caalamka oo dhan rabbiga u ah ee nicamtiisa ku dhaqaalaynaya fa huwa macbuudi fa huwa in la yahda ba kusii fiicnaydba fa huwa isagu macbuudi wey kaan caabudaya waa isaga oo jumladaasi xasri bay faa'iidaysaa xasriga waxaa la yidhahdaa cid kaloon caabudaya ma jirtaa meesha ku jira waxay kula macnatay iyaaka nacbud oo macnaha waxay ku imanaysaa fa huwa jumladu waa fa huwadu waa mubtada macbuudina khabar baa la yidhahdaa marka labada daraf ee jumladu ka kooban tahay oo khabarka iyo mubtaduhu hadday macrifo yihiin waxay faa'iideeyaan baa la yidhaha xasri xasrigana macnaheedu waxa weeye ciddaa aad wax ku sheegtay baad ku koobtay warka oo macnuhu waxa weeyaan fa huwa isaga un baan macbuudii ah macbuudi kaan caabudayaa waa isaga keligii weeye alla subxaanahu watacaala ee laysa lii macbuudun siwaahu laysa lii iima sugna macbuudun mid la caabudaa ima sugna macbuudkaasoo siwaahu aan isaga ahayn cid isaa ka soo hadhay oo aan u khushuucayo oo aan jeclaanayo oo aan weynaynaya ma jirto marka isaga aan rabbi ii ah isagana caabudaya isagaan amarkiisa qaadanaya isagaan wuxuu iga reebay ka hadhaya keligi unbaa markaa cibaado mutaystay waana arrinka allah subxaanahu wa tacaala uu rusul oo dhan la soo diray oo cid kastoo lasoo dirayba xilka loo dhibay caynkaasi ahayd amarka la siinaya khalaaqiina in la gaadhsiinaya kaasuu ahaa wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun wuxuu aayad kale ku leeyahy wamaa umiruu إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة marka waxa weeye allah subxaanahu watacaala keligii baa cibaadada iskale marka rabbigaagu waa kaa rabbiya aladii rabbaani warabaa jamiica alcaalamiina binicami wahuwa macbuudi laysa lii macbuudun siwaahu kaasaa rabbi ku ah ile berri qiyaama waa lagu su-aalaya qabriga man rabbuke rabbigaaga waana sii barata rabbigaagu waa kaa maxaa u daliila baa lagu odhanaya inuu markaa rabbigaaga yahay wdaliilu daliilku qawluhu tacaala weeye qawluhu tacaala weeye waa odhanaada alle weeye oo muxuu alla ku hadlay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahad lilaahi allah ayaa iskale allihii rabbi alcaalamiin uunka dhan ee rabbigiisa ahaa oo uunka dhan isagaa u rabbi ah oo caalamka oo dhan markuu mahad isagaa iskale marka hore wasfigaas waa wasfu kamaal ah oo jinsulmaxaamid waxa la mahad oo dhan waxa la yidhaahdo allah subxaanahu watacaala isagaa iskale iyo weynaanshaba isagaa iskale marka caalamka o dhan isagaa rabbi u ahoo isagaa rabbaynaya oo nicam isagaa abuuray marka hore isagaa iskale oo cidi kuma haysato isagaa galladda iyo waxay haystaanee la siinayana xaggiisay ka timi isagaa maamulaya oo maamulkiisa ay ku hoos jiraan marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin halkaa waxaa u daliil tahay inuu yahay alla subxaanahu watacaala uunka dhan rabbigiisa in adiguna aad ka mid tahay oo alla subxaanahu watacaala marka uu rabbi kuu yahay baa markaa dee laga qaadanaya wa kullu maa shay kulligii si wallahi alla subxaanahu watacaala ka soo hadhay caalam weeye caalam baa la yidhi wixii alla ka soo hadhay waa caalam waana aniguna waaxidun mid baan ahay waaxidkaasoo min daalika alcaalami caalamkaa ka mid ah oo ciddan markaa jawaabaysa ee maxaanku dhahdaa odhanaysa rabbigaa waa kuma ee jawaabtay ee odhanaysa rabbii waa allah weeye alladii rabbaani weeye qofka xitaa hadlaya saa odhanaya muxuu ka mid yahay caalamkaas ku mid waa wixii si wallahi oo sheikhu hadalkii de isagaa inoo wada macnaha waxa weye markaa qof kastaaba oo adduunkan joogaana caalamkaas ka mid yahay maxaa caalam loo yidhi caalam caalam waxaa loo yidhi liannahum calamun calaa khaaliqihim khaaliqooday tilmaan u yihiin oo insaankana muuqaalkiisa waxa weeye tilmaan muxuu yahay tilmaan iyo tusaale wuxuu yahay ciddii abuurtay oo allah subxaanahu watacaala baa abuuray oo tilmaan weeyaanoo waa calaamad lagu garanayo in meeshan khaaliq uu jiro abuuray addoonka kale marka uunkao dhan baa caynkaa samaawaadka dhulka waxa laleeya wax uunka ka muuqda oo dhami waxaa caalam loo yidhaahdaa waxa weeye allah ayaa maxaanku dhahay caalam iyo tilmaan ay u yihiin isagaa abuuray isagaa milkiyey isagaa mudabbirkooda maamulaya wuxuu yihi wa fii kulli shayin lahu aayatun tdul calى anahu waaxidu shay kastaaba waxa weeyaan waxaa ku sugan aaya calaamad baa ku sugan taasoo kutusinaysa inuu allah subxaanahu watacaala keliguu yahay waaxid uu yahay waaxid uu yahay shay kastoo adduunkan joogaa waa laba laba waa masnaa masna habeen iyo maalin maxaan ku dhahdaa dayax iyo maxaan ku dhaha qorax kulayl iyo maxaan ku dhaha qabow maxaan ku dhaha dhadig iyo lab waxuun saasoo masnaa masna kasoo wada hojogo fara badan baa jira marka allah witriga waaxidka waa allah waxa kale saas u abuurado laba labadaa midhan baa ku badanta isku soo jeeda marka waxa weeyaan allaha weeye marka allaha ku abuuray adiguna caalamkaas ood ka mid tahay faidaa qiila laka bima carafta rabbak idaa faidaa qiila faidaa waqtiga qiila laka lagu yidhaahdo bima maxay baad carafta ku garatay rabbaka rabbigaa maxaad ku garatay haddii lagu yidhaahdo biayi shayin carafta allah shaygee baad alla subxaanahu watacaala ku garatay su-aasha haddii lagu weydiiyo maxaad alla subxaanahu watacaala ku garatay faqul waxaad tidhaahdaa biaayaatihi wa makhluuqaatihi yani waxaan ku gartay alla subxaanahu watacaala caraftu biaayaatihi aayaadkiisa ayaan ku gartay calaamaadkiisaan ku gartay wa makhluuqaatihi waxyaabaha uu abuuray baan ku gartay marka alaayaat waa jamcu aaya aayad jamceed weeyaan oo alaayaat baa lagu jamciyey aayana waxaa la yihahdaa waa calaamadda shay kutusinaysa shay calaamadda lagu garanayo ayaa aaya la yidhahdaa waayo marka waxa la aayaatullahi marka la yidhaahdo aayaatihi waxaa aayaadka alle misay uqaybsamayaan labay uqaybsamayaan ya labay uqaybsamayaan maxay kala yihiin kawniya sharciya aaya kawniya iyo aaya sharciya Aay- aaya kawniya oo ah samaawaadkaas iyo dhulka iyo bani aadamka iyo waxa muuqda oo dhan waa aaya kawniya aayad ilaah muuqda wa aayatullahi fi lkown aayatullahi almatluuna waa jirtaa oo tala akriyaya aayadda la akriyayo oo qur-aanka ka mid ah marka labada aayadoodba waa jiraan marka labada aayadood ilaahay baa labadaba lagu garanaya oo midna uunkaasi ka muuqataa ta sharcigana waa waxyiga alle subxaanahu watacaala uu rusushiisa kusoo dejiyey marka sheekhu halkan marka uu leeyahay biaayaatihi wa makhluuqaatihi ila makhluuqaadkuna wixii la abuuray weeye aayaadkana labaynu u qaybinay marka sidaa loo eego waynu dhahnaa aayaadkaasi waxaa ku jira marka aayaadkii qur'aaniga ahaa iyo aayaatlkownigii cadfigaa marka waxaa la odhanayaa waa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam baa la odhanaya cadfi alkhaasi cala alcaam horaad usoo ogaatay kaa cadfi alkhaasi cala alcaam oo macnaha waxa weeye makhluuqaatihi waa khaas oo aayaadkii baa ka caamsan say ugu caamsanaatay ya waxay ugu caamsanaatay aayaadkii waxaan makhluuq ahayn baa ka mid ah soo maha aayaadkii wax makhluuq iyo waxaan makhluuq ahayn baa ka mid ah waxa waxaan makhluuq ahayn maxay yihiin ya waa qur-aanka tiya qur-aanku ma makhluuq ba waa kalaamullahi iska ilaaliya ku dhici meel halisa qur-aanku waa kalaamullah marka uu yidhahda daba sheekhu biaayaatii wa makhluuqaatii uu ku yidhi wowgan isku cadfay labadaas aayaat iyo makhluuq isku cadfay makhluuqaadka waxaa la odhanayaa min baabi cadfi lkhaasi cala alcaam baa la yidhahda shay khaasa oo makhluuqaad ah ayaa shaygii uu ka mid ahaa oo caamka ah baa lagu xidhay oo lagu cadfay oo marka aayaadkii baa waxaa ka mid a kuwa makhluuqaad ah oo kawni ah macnaasaa loo jeeda waayahay waxay kala odhan karaan macno kale waa lagu sheegi karaado haddii la yidhaahdo ee aayaadka hore ee waa aayaadkii kawniga ahaa uun ama la yidhahdo waa aayaadkii maxaan ku dhaha diba kuu ron yahay ee ee maxaan ku dhahdaa ee aayaadkii sharciga un hadii la yihahdo hadii la yihahdo waa aayaadkii sharciga ahaa oo biaayaatihi ila hadda makhluuqaadkii buu sheegay mogta makhluuqaadka udhada waa aayaad marka haddii aayaadka hore la yidhaahdo waa aayaadkii qur-aanka ahayo keliyana waxay noqonaysaa min baabi ee cadfi lmubaayin almuqaayir laba shay oo kala duwan oo la isku cadfay baa la yidhahda oo marka waxay noqotay biaayaati aayaadkiisi qur-aanigaa lagu garanaya wa makhluuqaadkii wuxuu abuuray baa lagu garanaya alle warkaasi marka waa waadix sooma halkaas halkaas maydaan fahmin macnaa haddaynu aayaadtiidaa hore ka dhigno maxay qur-aanka haddaynu ku dayno ilaa aayaadka qur-aanka baa jiri waynu makhluuqaadtiina maxay ay yihiin bade waad garanaysaa wixii la abuuro o dhan unka ka muuqday soo maaha marka cadfigaasaa lagu weydiinaya waxaa lagu leeyahay oo labadan la isku cadfay ee cadfiga macnaha xarfu cadfiga la isku xidhay la- wowgu isku soo xidhay maxay noqonaysaa waxaa la odhanaya min baabi cadfin mubaayin almuqaayir yacni shay shay ka duwan lagu cadfay wey shay shay ka duwan laba shay oo kala duwan la isku cadfay wey oo aan isku shaqa lahayn oo marka aayaadka horena qur-aankii bay noqdeen makhluuqaadkuna waa aayaadkii kawniga ahaa macnahaasina waa macno jiro intuna wax isdiidaya maaha marka allah subxaanahu watacaala maxaa lagu garanayaa aayaadkiisa kawniga ah iyo aayaadkiisa sharciga wa min aayaatihi allaylu wاnnahaaru wاshamsu wاlqamaru wa min aayaatihi aayaadkiisa waxaa ka mid ahaaday alleylu baa ka mid ah wاnnahaaru baa ka mid ah alleylu oo habeenkii ah wاnnahaaru maalintii baa ka mid ah wاshamsu qoraxdii baa ka mid ah wاlqamaru dayixii baa ka mid ah yani aayaadkii marka halka uu ka wada waa maxay waa aayaadkii kawniga ahaa aayaadkii kawniga ahaa ee alla subxaanahu watacaala uu uunka ka muujiyey maxaa ka mid a baa lagu odhanaya lagu weydiinaya waxaa ka mid a waa aaya haddii lagu yidhahdo macnaheedu waxa weye waa calaamo kutusinaysa calaa kamaali lqudra qudrada ilaahay ee ee dhammaystiran qudradiisu way xoog badan tahay alla subxana wa taala waa alle awood badan iyo xikmadiisa dhammaystiran iyo raxmadiisa kaamilka ah ee kamaalka ah ee maxaan ku dhaha diba kuri meel kasta gaadhay gaal ee muslim buu ka faa'idaystay aayaadka ku tusinaya waxaa ka mid a alleylu habeenimaa ka mid a waxaa ka mid a wannahaaru maalinimaa ka mid a waxaa ka mid a ashamsu baa ka mid ah oo qoraxdii ah qoraxdaasi waa aaya min aayaat illah waxay ku soconaysaa nidaam allah subxaanahu watacaala u dejiyey oo subax walba waxaad arkaysaa xaggaasay nagaga imanaysaa xaggaana way u dhacaysa mashirna waa ka soo baxday maqribna waa u dhacday saasayna ku soconaysaa ilaa wakti loogu talagalay oo maxay ah maalin ilaa qiyaama laga gaadho washamsu tajri limustaqarin laha dalika taqdiiru lcaziizi alcaliim allah saa u gartay sa janbi saasa ku soconaysa qudradasa haysata horahaas waana aayaad ilahay markaad xajmigeeda eegto hadda kuwan cilmisalad iyo waxa ka hadla waxay kuleeyihiin baashan xajmigeedu waxa yeela halkaa inooga muuqdaa dhul iyo wax badan bay ka weyntaa dhulkoo dhan bay ka weyntaa oo aad arkaysa hadda dhulka iyada marka laysu eego dhulkaynu ku noolay wax yar buu noqonaya ukrain qoraxda marka loo eego marka qoraxdu waa wax aad u weyn xajmigeedu waa weyn laakiin masaafedeeda aad u fog aahaarteeda iyo manaaficda ilahay wax lasoo koobi kara maaha oo ilaahay subxaana watacala qudradiisa waa ka muuqata xagga awood ahaan waxa saa u kaahaya xooga badan ilahay baa abuuray subxaana watacaala iyadoo saa inooga fog baa xaraaradii kuleylkeedii la soo gaadhay markaasaa waxa weeyaan fawaa'id fara badan baa bani aadamka ugu suganoo jirhkaagaa u baahan oo qofkan bani aadamka jirhkiisu inuu kulayl xaraaro ah oo qoraxa qaato u baahan korriimada qofkaa ku xidhan waxaa ku xidhan dhirtu inay soo baxdo oo baad bixiso oo ay markaa ee midha bixiso qorax bay u baahan webiyada iyo balaha ayaa u baahan maxaan ku dhaha qoraxda kulma ayba ka war maxaa loo baahan laha imisa kharashka loo baahan adduunka marka qof walba habeenkaynu fafaadsanay intaynu baleyrka daarayno oo kharashka leyrka soo ma hawl badan ma in guriga laga eriskiimiyo oo maxaan ku dhahdaa leyr daarato wax gashato oo fafaad bay ku jirtaa inta kharashka oo xisaabanaysa waxaa lagu xisaabsan waxaan xisaab lahayn baa adduunka lagugu ifiyo kaahasa lagu siiyo fawaida faraha badan allah subxaanahu watacaala qudradiisa weyne cadiimka way kutusinaysaa qoraxdaas waxaa la sheegay walqamaru dayix baa isna kuula mid oo aayaadka alla kamid ah oo isna wuxuu ku socdaa meel loogu talagalay iyo walqamara qadarnaahu manaazila xataa caada kalcurjuuni alqadiim marka manaazil buu ku degayaado sida qudhiisu culimadu waxay leeyihiin markaad eegto dayaxa kan sida shaarixu ku qabanayo waxa weeyaan qofka bani aadamka buu shabaha oo bani aadamku marka hore isagoo tabar daran isagoo tabar daran sooma dhasho ilmaha yaa sooma wax tabar daran ma maqasho oo waxa iska biyabiyaha sabaanka oo nafay allahu aladi khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwatan uma jacala min bacdi quwatin ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء ضيح بس فيها تضيع هل كامركو اي كسو بعد هلال بالي هلال ضيع بعد تلميذ هذا وهو حي رقا كبو قضيه تمرت هير ما انت هور اللي اسكو هي ما موقتا ماركو وني وحر كبو فحر كيما بد ولا انا كيما ما يسون نقط يا ها تطبيقا ويس عطيتي مركب يسكو بودي مركب ضيع كمان نقول مراحل بيقاسي ويسو صوتي هلال لبات هلال صدحات ما انا فاضي شرات هلال لحد ilaa marka ay afar iyo tobnaad iyo shan iyo tobnaad meelaha gaadho dayax weyno waca oo isku mis-aal xoog badan noqday kadib muxuu muxuu ku dambeeyey haddana naqsi baa kusii dhacaya naqsi baa kusii socda waa kusii socda waa kusii socda ilaa si maalintii uu dhashay halkaa wax yar uu noqday maalin dambana xaggan gabaldhac wuxuu ka soo baxaya qabla fajriga isagoo wax yaroo liita bani aadamkuba shabahaya oo bani aadan aduguna saasaa taho adigoon tabar lahayn oo biyo biyo oo naf lahayn baad dhalatay haddana waad kortay waad kortay xoog baad la timi oo adiga qof weyn oo awoodla noqday kadibna dhacday waa sii socota waa sii socota waa sii socota oo tabar daran ba marka dambana nafta laga qabanay waa qudrat illahi subxaanahu watacala ilahay qudradiisa iyo awoodiisa weyna cadiimka baa lagu garanaya marka washamsu walqamar baa kamid ah waay wa min aayaatihi waxaa ka wamin wa min makhluuqaatihi waxyaabaha u abuuray waxaa kamid ah oo kutusinaya allah subxaanahu watacaala yani maxaan ku dhahdaa rabbinimadiisa iyo awoodiisa iyo maxaan ku dhaha inuu isagu yahay ka maamulo adduunka kan ka cibaado mutaysta inuu yahay waxaa kamid ahaaday alsamaawaatu asabcu samooyinka toddobada ah iyo waalaaraduuna asabcu iyo dhoolyaalka toddobada ah iyo waman fiihinna waxa ku sugan iyo wamaa baynahumaa waxa udhexeeyaba samaya dhu waxa udhexeeya intaas oo dhan maxay tahay waxa weeyaan makhluuqaadka allay kamid tahadoo waxay kutusinaysaa alla subxaanahu watacaala qudradiisa waa calaamaad waadixa bal habeenkaa mugdiga ah ee ilaahay subxaanahu watacaala dunida dhan uu ku dallaalimaynayo waxa weeyaan nicamta ilahay bay ka mid tahadoo si qofku markaa uu u nasto oo u raaxaysto oo habeenkii maaragtay tacabka maalintii uga nasto ayaa alla subxaanahu watacaala habeenkii maxaa laga dhigay wajacalna wajacalna alleyla ya libaasan soo bahate libaas wajacalna alleyla libaasan libaasku muxuu yahay macnihiisu ya waa waa dharka dee huwey hugana de waa la wada habeenka qofku markuu rabo inuu seexdo waa ka mara isku duuduubaya dadka qaar baa ilaahay ma mustayib mar ama go hoosta ka gaaro madaxa duuduuba maan gamay bani aadamka dabciisa qaar baa caynkaas marka aad dam isku siiso si hurda u timaadaa doonaysa dunida oo dhan baa lagu dalaalimayey caalamka oo dhan baa dam lagu siiyey si aad u nasatid oo tacabkii maalintaad uga nasatid baa dunida oo dhan baa dam lagaaga siiyey waa ilahay nicamtiisa ka mid tahay ilahay qudradiisa weyn ee cadiimka ah ayay ka mid tahay oo mararka qaarkood qur-aanku wuxuu kuleeyahay waxaa lagula hadlayaa khitaab baa lagugu sheegaya waad ku kala garato oo aad ku ina bal dareen aad yeelatid ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku siiyay bal ina dareen kasa waxaa lagu leeyahy qul ara'aytum in jacala allahu calaykum alleyla sarmadan ilaa yawmi alqiyaama man ilaahun gayru allahi yaatiikum bidiyaa'in afalaa tasmacuun maysa waa tubsiruun maydan fariya tasmacuun tamaam marka waxaa la leeyahay eh, haddii ilaahay idinka yeelo bal ka warrama habeen mustamir ah habeen mustamir ah oo aan kala go' lahayn haddii adduunka laga dhigo ka war yaa idinkeenaya iftiin ah waxsiinsan ille haddii lagugu wado habeen joogto ah u adkaysan kari mayso qoraxood u baahan tahdo inaad ordashka haystaad u baahan tahdo waxaad u baahan tahay marka allah wuxuu rabaa noloshaada in lagu habeeyado habeenna waad u baahan tahay aad nasatid maalin aad shaqaysatid oo wajacalna nahaara macaashan oo aad fooftid oo aad hawlahaga qabsatidna ilaah baa kugu talagalay marka midba ka kale haddii eh, lagugu sii daawo maalimo lagaaga dhigo adduunka oo dhan na habeen baad u baahanta waad ilaah aan allah ina ku geli kara ma jirto haddii habeen midan lagaaga dhigana cid maxaan ku dhaha kusiin karta maaragtay maalinna aan allah ahayn ma jirto marka man ilaahun hayr allah waa lagu su'aali war ilaah aan allah ahayn oo arrintaa keeni kara waat marka waxa weeyaan allah subxaana watacaala qudradiisa weyn ee cadiimka ah ayay kutusinaysaa arrimahaas oo dhan weliba si nidaam ay ku socotaa waa adiladan qur-aanka maynu u imanaynaa kuwaasaana aad ba usii cadaynaya masalan alla wuxu uhi subxaanahu watacaala wadaliilu qawlu ah wadaliil buu yihi sheekhu daliilku qawluhu tacaala weeyaan yani arrintaa daliilkeedu waxa weeye qawluhu tacaala ee arrintaynu kasoo hadlaynay oo ahayd bima carafta rabba rabbigaa maxaad ku garatay oo aad tiri waxaan rabbiga ku gartay maxaan ku ihi aayaati wa makhluuqaati baan ku gartay oo aad tiri habeenkii baan ku gartay aayaadki maxaa kamid ah habeenkii baa kamid ah ma- maalintii baa kamid ah qoraxdii baa kamid ah dayic arrimaha daliilka qur'aanigana waa kan oo alla muxuu yidhi wamin aayaatihi allaylu wannahaaru walshamsu waalqamaru laa tasjuduu lilshamsi walaa lilqamari wasjuduu lilahi aladii khalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun suuratu fusilat wa min aayaatihi aayaadkii alle waxaa ka mid ahaaday oo ku tusinaya maaragtay qudradiisa weyne cadiimka ah alleylu baa ka mid ahaaday alleylu habeennimo waaye habeenkii baa ka mid ah wannahaaru maalintii baa ka mid ah washamsu qoraxdii baa ka mid ah waalqamaru dayicii baa ka mid ah intaasuba waxay ka mid yihiin alaayaat addaalati calaa qudrat illah aayaadka ku tusinaya allah subxaanahu watacaala qudradiisa cadiimka markaasaa waxaa la yidhi laa tasjuduu haw sujuudina lishamsi qoraxda walaa lilqamar iyo dayaxa toona waayo kuwaas waxa mutaan dayax iyo qorax awood ma leh waa iyagaa la abuuray awood ma laha awooddaa la geliya alla ku maamulaya ay leeyihiin ee waxna ma abuuri karaan waxna ma keeni karaan marka ma mutaystaan cibaado haw sujuudina markaa dayax iyo qorax dad baa caabuday qoraxda iyo dayaxba dad baa caabuday wasjuduu u sujuud oo caabuda lilahi alla subxaanahu watacaala caabuda alladii allihii khalaqahunna afartaa lasoo sheegay baa abuuray afartaaba kii abuuray maxaan ku dhahay usujuuda in kuntum haddaad tihiin tacbuduuna kuwa caabuday iyaahu isaga kuwa caabuday haddaad tihiin allah subxaanahu watacaala keligii caabuda marka waxay kutusinaysaa aayaadka alle subxaanahu watacaala ee kutusinaya addaalati calaa qudrati illahi tabaaraka watacaala oo ah ee arrimaha aynu soo sheegnay ee afarta ah waxay kutusinayaan alle subxaanahu watacaala weynaanshiisa iyo cadamadiisa allaha marka awooddiisu ay taa tahay ee waxaas oo dhan abuuray isagaa mustaxiqun licibaadati ah cibaado isagaa mutaysa ciddii waxaan abuurtay waa cibaadaha cidaan waxba abuurin oo maxaan ku dhahay dibba kuure waxba kusoo biirin adduunka kamid oo awood lahayn waxba laga dooni maayo kuwaas wax tari maayaan macnaha saasa lagu sheegay wa qawluhu alla subxaanahu watacaala qowlkiisi baa ka mid a tacaala korahaaye muxuu markaa muxuu ka mid yahay min adilati de min adilati addaalati calaa qudrati illaahi adilada ku tusinaysa qudrada alle subxaanahu watacaala iyo inuu samaawaad abuuray oo dhul abuuray oo caynkaa yahay waxaa ka mid ah qawluhu tacaala waayo qawluhu tacaala baa ka mid a waayo ina rabbakum allahu aladii khalaqa alsamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarshi يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسورة الأعراف ألا وحده سبحانه وتعالى إن ربكم ربيين الله ألا وي ربيين وألا الذي أليه ويان خلق السماوات سماوات كأبوري والأرض واليار أبوري fii sittati ayaamin maalmo oo lixa buu ku abuuray alla subxaanahu wa tacaala uma dabeetana istawaa wuxuu ka kor noqday cala carshi carshi ayuu ka kor noqday oo alla waa ka sarreeya carshiga istawa calaa carshi bimacnaa irtafaca wacalaa maasa qaarkood ay u taawiilinayaan oo ay leeyihiin istawaa cala carshi carshiguu maamulay waa tafsiir khada ah istawaa bishrun cala alciraaq min min gayri damin rawacaynkaas koo yidhahdaan oo galay ah ay soo deliishadaan oo ninkii bishii la odhan jiray wuxuu qabsaday ciraaq oo iyadoon dhigna ku daadan oo caynkan u kaas waxaa sax maaha saas saxiixa waxa weeye in la yidhaahdo alla subxaanahu watacaala carshigiisu ka sara maro ka sarreeya oo daatadiisu carshiga waa ka sarraysa oo sama dhulka adduunka waa ka baxsan yahay oo makhluuqaadkiisa kuma dhex jiro alla subxaanahu watacaala culuwi jaah buu leeyahay iyo culuwi maaragtay alrifca waaldaraja wa culuwi lqahri sarrayn buu leeyahay daatadiisu way sarraysaa oo makhluuqaadka kuma dhex jiro yani maxaan ku dhaha alla subxaanahu watacaala mansiladiisu way sarraysaa alla subxaanahu watacaala waa alle ka awood badan khalaaiqdo qahri iyo qalaba ku leh oo makhluuqaadka o dhan ka adag weeye marka xagga daatadiisuna kor bay jirtaa istawa cala carsh waana aayadda u horaysa ee toddobada aayadood ee qur-aanka ka mid ah ee alraxmaanu cala carshi istawa ay ku timi waxa weeye tana u horaysa suurat lacraaf wey marka wuxuu yihi yugshi yugshi leyla annahaara yatlubuhu xafiisa waashamsa waalqamara waalnujuuma musakharaatin biamri yugshi yani wuu daboolaa alla subxaanahu watacaala alleyla habeenka ayuu ku daboolaa annahaara maalinta yadlubuhu yani xaal uu dalbayo habeenku maxaan ku dhahay maalinta uu dalbayo yadlubu faacilkeedu waa habeenka yadlubu wuu dalbaya habeenkii hu oo maalintiiya xasiisan xaal u yahay mid degdegaya oo macnaa xasiga waa waa istijaab oo isdaba taagan yihin dabaata habeenki waa daba taagan yihin maalinta isdaba ordayaan marka waxa weeyaan alla wuxuu ku daboolaa habeenkii maalin oo sidii maalin laysaga joogay iyun baa dam laga keenaya adduunka o dhan waa habeenimo la keenaya washamsa waalqamara washamsa waxay ku cadfan tahay xaggii horena soo maro asamaawaat khalaqa samaawaati waa lagu yidhi washamsa ay khalaqa samaawaat khalaqa shamsa qoraxdana isagaa abuuray alla subxaanahu watacaala qoraxdii buu abuuray waalqamara dayixii buu abuuray wاlnujuuma xidigii buu abuuray musakharaatin xaal ay yihiin kuwa la sakiray biamrihi amarkiisa lagu sakiray oo alle subxaanahu watacaala ba amray oo yani waxa weeye idankiisay ku shaqaynayaan oo qoraxdu fallaagoobi mayso amarka alle ma khilaafi karto oo dayuxu amarka alle khilaafi maayo oo xidiguhu amarka alle khilaafi maayaan oo makhluuqaadkan aan bani aadamka reer insiya reer jin ahayn waa hogaansan yihin iyagu soo dabaa waxaan reer insiya reer jin ahayn waa hogaansan yihiin oo alle wuxuu ku amray bay ku shaqaynayaan oo ku socdaan wain min shayin laa yusabixu bixamdi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum macnuu waxa weye uunkoona waa tasbiixsanaya qoraxdan nafteeda waa tasbiixsanaysaa markay dhacayso iyo markay xagga u socoto allah bay subxaana watacaala caabudaysaa oo cibaadai alle subxaana watacala u gudanaysaa waa hogaansan tahay waa cibaadadaynu soo sheegay cibaadada maxaynu kusoo sheegay maxaynu nidhi maxay u qaybsanaysaa ya ha cibaada sharciya iyo hawaka marka cibaadada kawniga unkao dhan ba markaan la caabudaya unkao dhani alla subxaana watacaala buu caabudaya lakin laa tafqahuna tasbiixahum tasbiixdooda iyo say alle u caabudayaan iyo ma afgaranayno ma fahmayno lakin allah baa yaqaana lakin labadan reer ee layahay insiya jinku iyagu dad badan baa ka fallaaba waa la diiday oo diidaya lakin waxaa lainoo sheegayaa uunka oo dhan marka waxa weeyaan waa hogaansan yihin wshamsa walqamar musakharaatin biamri musakharaatin xaalayin kuwa la sakiray biamrihi amarka alle iyo idankiisa ayaa lagu sakiray oo macnaa ka leexleexan maayaan awaamirta alle alaa lahu lkhalqu wاlamr alaa hooyay waa tanbih waa lagu baraarujinaya lahu lilahi waxaa u ahaaday alkhalqu ay makhluuq abuurkii ba alle subxaana watacala usugnaaday oo alkhalqu bimacnaa almakhluuq baa loo jeedaado yani waxa weeyaan isagaa iskale waxaan abuuran oo dhan isagaa iskale alle subxaana watacaala waalamru maamulkana isagaa iskale oo intuu abuuray ayuu alla subxaana watacaala ku tasarufaya oo maamulaya alla subxaana watacaala tabaaraka allahu rabu lcaalamiin allah baa markaa khayrkiisu batay allihii rabuulcaalamiin yani caalamka dhan rabbigiisa ahaa marka halka kan dhowr arrimood baa lagu sheegay aayadda oo ta koowaad waxa weeyaan alla inuu makhluuqaadka weyn ee cadiimka ee faraha badan imisa maalmood bu ku abuuray ya lix maalmood bu ku abuuray oo lix maalmood kahir miyaan ku abuuri karin alle taa xikmadu maxay tahay ya makhluuqaadka marka tartiib maarata wax loo tartiibiyo iyo markaa in uu tasarufkeeda la bari qaabka waxu maamulaya la baraya bani aadamka ee laxda ayuu alla muxuu odhan karaa kun markaasu ahaanaya inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaqula law kun fayakun marka arrintu intaasay ku filanta laakiin waxa weeyaan alla subxaanahu watacaala waa xikamtiisa saa keentay oo marka kolley waxbarid in makluuqaad wax ka baranayaan ay wax tartiibiyaan iyo waa laga faaidaysanaya ta labaad waxa weeyaan oo laga qaadanaya aayaadka alla subxaanahu wataala carshigiisa inuu ka sarreeyo oo marka istiwaaun yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi baad oranaysa kayfiyada garan mayno uga sarreeyo laakiin inuu ka sarreeyo waad rumaynaysaa oo culuwa waa inaad rumaysaa oo aadan maaragtay ta'wiil la imanin alla carshi ka koreeyaa laakiin waxa weye kayfiyadu kayfiyadi way jirtaa laakin kayfiyada ma garayno kayfiyada allah baynu udayno isagaa yaqaana daatadiisa isagaa yaqaana kayfiyada wuu isu wadan isagaa yaqaana alla subxana watacaala waxaa kaloo aayaadka laga qaadanaya in alla subxaana watacaala habeenkii dahaar uga dhigay maalinta oo sida marada qofka u huwanayo oo kale ayaa maalintii maxaa la huwiyey habeenimaa la huwiyey waxaa kale oo yana ku jirta in dayaxa iyo qoraxda iyo xidigahaba alla subxaana watacaala uu layliyey oo uu sakiray oo maxaan ku dhaha alla subxana amarkiisa uu ku sakiray oo wuxuu amray oo maslaxat lcibaad addoomaha maslaxadooda ay ka shaqaynayaan oo qoraxdan aday dan kuuta waxa o dhan aday ku shaqaynayaan dala soco bani aadan adan waxba fahmayne qoraxdan iyo dayaxan ba aday kuu shaqaynayaan oo dantaada in noloshaada isugu kaa rakibay dhulkan aad ku nooshahay inaad ku noolaato baa la isugu kaa qofalo qoraxaad hesho qorax baad u baahan tahay dayaxii waad u baahan tahay maxaan ku dhahay xidigii baad u baahan tahay waxbaad ku isanaysaa waxaan oo dhami adigay dantaada yihiinoo alla subxaana watacaala baa kuu layliyey oo kuu hagaajiyo musakharaat wey kuwa la sakhiray wey waxaa kaloo ku jirta cumuuma mulkihi mulkigiisa caamka iyo awoodiisa weyn oo alla subxaana watacaala khalqiga iyo amarka isagunbaa iskale oo alaa low lkhalqu walamru marka la yidhi macnaheedu waxa weeye laa ligayri baa ku jirto xasri baa ku jira xasri baa ku jira oo low waa jar jaariya majhuul khabar muqadam weeyaan khalquna waa mubtada muakhar wuxuu keenaya marka waxa la xasri oo macnaha alla unbaa iskale khalqi isaga iskale maamulna isaga amarna isaga iskale cid kaloo arrintaa ali ma jirtana waa meesha waa ku jirta oo waa qodoba kale waxaa kaloo laga qaadanaya cumuumu rububiyatihi lilcaalamiin caalamkao dhan maaragtay rabbinimadiisu inay halaysay oo caalamkao dhan uu rabbi u yahay rabbina maxaynu kusoo ogaanay mise maxaynu ku sheegnay rabbi haya saddex baa lagu sheegay sheega saddexdii alkhalqu walmulku waltadbiir waka saddexaas aynu soo sheegnay marka waxa weeye intaba uunka oo dhan allah subxaanahu watacaala uunka oo dhan waxa weeye intaasba waa ku- waa ku socotaa oo way soo hosgelaysaa maxaanku dhahay diba ku rooyahay ruubiyadiisu adduunka o dhan bay camimtay weeyaan waddaliilu qawluhu tacaala waddaliilu daliilka qawluhu tacaala weeye inuu alla subxaanahu watacaala yahay allaha markaa mustaxiq lilcibaadati ah cibaadada inuu leeyahay oo alla waa kii maxaanku dhahay ku abuuray isagaana cibaadada marka u xaq leh qawluhu tacala baa u daliila يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وسورة البقرة آية دي كتبت الله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس تروا هذا سعام الله يقول لا قاسي مركز dadka muuminiinta gaar looguma yeedhine dadkii oo dhan baa loo odhay reer bani aadan oo dhan baa ku wajahan yahay meesha amar baa jira ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda buu yidhi alla subxaanahu watacaala oo keligii caabuda oo maxaanku dhaha cibaadada keligii u gaar yeela muxuu alla subxaanahu watacaala cibaado ku mutaystay markaasaa la sheegay alladii khalaqakum si fakaashifa a la yidha- la yidhahdaado waxay cillo u tahay intaa soo horreysay oo maxaa lagu odhan karaa ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda oo maxaanu caabudaynaa sidaan iyo saas iyo saas marka waa lagu sheegaya waxay cillo u tahay hadalkan dambe amarka lagu sheegay cillo u tahay oo marka lagu ilaahay caabud ilaahay cibaado muxuu ku mutaystay alladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum taquun alladii allihii caabuda khalaqakum idin abuuray waladiina abuuray min qablikum idinka idinka horreeyey lacalakum waxaa mudantiin tattaquuna ina cabsataan oo macnaha meesha waxaa ku jira waa rabbigiinka rabbigiina idin abuuray ee kownka idin keenee khaaliqa ah caabuda waa laazim waxaa idinku aka ku abuuray ina caabudo ila isagaa rabbi ku ah haddii kale oo aad cibaadad cid kala siiso soo matiin maxaad noqonaysaa markaa ya maxaad noqonaysaa mushrik de mushrika maxaynu maxaynu kala ku sheegnay mush- mushrik waayo waa saxir ya waa dulmi de wakaasasan doonaya ila shirk ina shirka la dulmun cadiim soo maha dhaalim baa ta lagu odhan marka dhaalim dhaalim baa ta waxaad dhaalim ku noqotay waxa weeye ciddii ku siisay ee nicamtan xubnahan iyo jirkan iyo abuurka kan iyo nicamtan faraha badan ciddii ku siisay markaad cid kale ku lamaanayso oo aad u diido oo cid kale la weheliso daalin baad tahay mushrikna waad noqonaysaa daalimna waad noqonaysaa marka waxa weeyaan alle waxaad ku wuxuu ku mutaystay inuu yahay allah idin abuuray lacalakum xamudan tattaquuna cabsataan alladii allihii caabuda jacala lakum idin yeelay alarda dhulka idinka yeelay firaashan gogol buu idinka yeelay wasamaa samadiina binaa'an dhismo idinka yeelay allaha dhismaa idinka yeelay jacala lakum alarda firaashan idinka yeelay wasamaana binaan idinka yeelay allaha caabuda oo waanzala soo dejiyey min asamaai sama xaggeedna maan biyo ka soo dejiyey oo fa akhraja ku soo saaray bihi bilmaayi min asamaraati xaalu midha xaggii ka mid yahay risqan idiin soo saaray risqaasoo lakum idinka idiin ahaaday oo idinka idiin sugan falaa tajcaluu haw yeelina lilahi alla subxaanahu watacaala andaadan shuraka haw yeelina waantum walxaal antum idinkuna taclamuuna ogtihiin inaanu alla subxaanahu watacaala nid lahayn laa nidda lahu waanahu waxaad u shariik yeelaysaan laa takhluqu shayan walaa tarzuq waxa ilahay keyrka lagu lamaanay inay wax abuuri karaynin inay wax arsaaqi karaynin ee isagu yahay khaaliqa uu isagu raasiqa yahay isagu mudabbirka u yahay marka idinka waxaas oo dhan og alla subxaana watacala cid kala ku lamaanayna aayaadku marka waxay tilmaamaya waxa weeye oo aayaddu ay ka warramaysaa allah subxaanahu watacaala wuxuu ku mutaystay cibaado ku mutaystay koow waa ku abuuray horta cibaado ku mutaystay adiga iyo wixii kaa horrey o dhan buu abuuray tan labaad wuxuu cibaado ku mutaystaa waxyaabaha kale kuu yeelay oo dhulkaad ku hoos ku nooshay korkiisa muxuu kaaga yeelay firaash buu kaaga yeelay iyo gogol gogol maaragtay aad ku dhex dul seexanayso oo kale oo dhulka korkiisa aynu dhisanayna dhulka korkiisaynu maxaan kula dib kula ku raaxaysana beeri baynu ka falanaynaa xoolaheenni baa inoo baaqay inoo inoo ku dul noo maxaan ku innagii baa maaratay ku dul soconaynaa dhulkaas kaa hor iman maayo dhulku marra kumala dhulku kumala cagaha iga qaato oo hay dhibaateena kuma ogoliye kugu soo boodi maayo kugu maaragtay fallaagooyi maayo mar la yar qarxiyo oo loogu talagalay dadka in la edbiyo waa jiraysaa oo mar baad maqlaysaa dhul dhul baa gariiray dhul gariir baa dhacay markii adyad iyo kibir lagu sameeyey baa alla subxaanahu watacaala markaa tusaale yar bixinaya wamaa nursilu bilaayaati ilaa takwiifan absigelin baa ku jirta oo waxaa lagu leeyahay haddii maalin laguu gariiriyey waa tusaale hordhac maxay u tahay maalin weyn oo haddii maalinta maanta ay waxoogaa yar dhacday gariir yari oo dhulka meel ka mid ay ka dhacday waxay indaar iyo digniin u tahay maal meel walba ay ka dhici doonto inay jirto oo meel aanay ku gaar ahayn maxay aayadda qur-aanka ahayd sheega bal aayaddi isla ma haystaanba idaa zulzilat ilardu zilzaalaha wa akhrajat ilardu asqaalaha wa qaala insaanu maa laha waa maalintaas soo zilzaala dhici maysa waa dhul gariir uunka oo dhan bay saamaynaysaa meel meel kuma gaar aha waa caam yeesha marka taasi way dhacaysaa iyadu waa waa xaalado gaar oo xikmad rabbi ku socota laakiin dhulka cumuuman waxa weeyaan dee waa ku leeyayahayo ee alla subxaanahu watacaala daluul buu kaaga yeelay jacala lakum larda daluulan daluulka waxaa la yidhahdaa waa shayga la layliyo oo waa daabatun mudallalatu daabad la layliyey oo sida masalan ratiga inta la layliyey markuu hayiir noqday ilmihii yaraa ee maxaanku dhahay daba jirka garka qabanay iska kaxaysanayo awrka weyn dhulku waa caynkaas oo kale markaa kudiidi ma ku kor socotaa firaash buu kaaga dhigay alla waxaa ka odhanaya subxaanahu watacaala muxuu yidhi waxaan ka yeelay dhulkii firaashan waarda farashnaaha fa nicmal maahiduun marka gogol baa laga marka allahaas cibaada saas ku mutaystaa wuxuu cibaado ku mutaystaa samada muxuu kaaga dhigay binaan buu kaaga dhigay waa dhis dhis buu kaaga dhigay oo maxaan ku dhahay saanqaafka waad u baahan tahay wajacalna samaa sakfan maxfuudan wa hum can aayaatiha mucridun sakf baa laga dhigay maxfuuda oo alla subxaanahu watacaala u ilaaliyey oo xifdisan oo aan lagu xadgudbi karin buu ka dhigay samadiina wuxuu ka soo dejiyey xaggii samada waa waa daruurihiiye maan biyo ayuu ka soo dejiyey oo biyahaasina maxay ku yihiin fa akhraja bihi min asamaraati risqan lakum waxaad cunayso wad waxaad cabayso iyo waxaad cunayso intaba maxay kasoo baxayaan waxa weeyaan biyaha xaggooda ka imanayaan lakum minhu sharaabun wa minhu shajarun fiihi tusiimuun waa kaa la yihi subxana watacaala nicamtiisay ka mid tahay marka arrimahaas oo dhan marka lasoo xooriyo waxay kusoo ururayaan allaha ku nimceeyey ee waxaasoo dhan ku siiyey allahaas baa ucbudu allaha caabuda isaga ayaa markaa cibaado mutaysta arrimahaasu ku mutaystaa falaa tajcaluu lilahi andaadan war alla shurakahu yeelin oo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh maalin maalmaha ka mid a nin baa ku yidhi maa shaaa allahu wa shi'ta wixii ilaahay doono adiguna aada doonto rasuulku muxuu yidhi ajcaltanii lilahi niddan qul maa shaaa allahu waxda yani waxaad iga yeeshay ajcaltanii lilahi niddan ma alla baad maaratay ugu lamaanayso shariik iga yeeshay maa shaa allah waxda ilahay wuxuu doono keligi weeyaan marka waantum taclamuuna marka idinku arrintaa og kuwa nidka ahe aad caabudaysaana inaynan waxba taraynin ilahayna uu keligii mutaysto macnaha arrintaas samayna xadgudbina qaala ibnu kasiir wuxuu lehay raximah allahu tacaala alkhaaliqu lihadihi alashyaai huwa almustaxiqu lilcibaada alkhaaliqu ka abuuray lihaadihi alashyaai ashyaadaa ka abuuray huwa isagu almustaxiqu ka mutaysta weeye lilcibaadati cibaada ka mutaysta weeye oo ibnu kasiir waa cimaadudiin abulfidaa ismaaciil ibnu cumar alqurashi adimashqi nin xaafid oo sheekh oo mufasira tafsiirkiisu mashhuur yahay وإن تفسيرك اللي بكير أكتن هذه وقال تفسيرك إنه كثير آدوا في عاية تفاسيته ومعمه كبير يهي وسلفك إلى آيين أرضي الشيخ الإسلام ابن تيمية أيو كمدها وحود انت تضوب قول إياه فريه ضواتك هجريد ومركا يهي منك الشيخ أمركو فسيري وحيري الخالق لهذه الأشياء أشياء على صوت شيئي كأبوري هو إساء هي المستحق متيسة للعبادة عبادة إساء متيسة معناها عدك العبادة متيسة تاي متشر وياه إن شاء الله إنها سنكون دينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان آه ونكود جري ولي آه معان كنا إله سبحانه وتعالى آه قرشديسي iyo adiladii uu kasoo hadlay ee ku tusinayay maxaa rabbigaa ku garatay halkana markaa wuxuu ka hadlayaa cibaadadii allah walha barwaacday leedahay wa anwaacu lcibaadati cibaadada anwaacdeedu التي عبادتي أمر الله الله أمري بها عبادتها أو أمري مثل الإسلام وي إسلام كوي مثل الإسلام والإيمان إيمان كوي والإحسان إحسان كوي وهكذا عن بالله إن هذا خبر كوي بس كحسين هذا وأنواع العبادة عبادة أنواع عديد التي عبادتي أمر الله الله أمري بها عبادة وأمري كثيرة وفربانة والله كثيرة وفربانة ومرك قاركود خبرك هو اللي استحدثه مثل الإسلام إذا أصلا مركا أنواع دي بالشيقية الله كيرانية كثيرة وي فربانت مثل الإسلام وي إسلام كي أوكلا إسلام كي واقم مركا والإيمان إيمان كي وي والإحسان إحسان كي oo markaa dee kuwaas oo dhan oo saddexaas oo la jamciyeyna kitaabka gudihiisa inoogu iman doontaao sheekhu xadiidkii xadiidu jibriil ee saddexdaa lagu kulmiyey wuxuu inoogu iman doonaa kitaabka gudihiisa masligu ku iman doonaa saa darteed baan hadda waxba daliilkeedii halka kale in lagu akriyo inkastoo sharaxa kuu dhigtay xaggaasaynu ugu tegi doonaa matniga oo islaam iyo aliimaan iyo alixsaan saddexdaasoo laysu geeyey maxaa laisku yidhaahdaa addiinu baa laisku yidhahdaa waa diinti oo waa kii rasuulku yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayhi waa jibriilkaas inahu jibriilun ataakum yucallimakum diinakum waa diintin inu baray idinku yimi marka waa diintii dhammayd bay saddexaas noqonayaan cibaadana waaye islaamka iyo iyo iimaanku markay kulmaan sidan oo kalena waxaa le islaamkana waxaa lagu macneeyaa bilacmaali aljawaarix jawaarixda qofku wuxuu ka sameeyo ee iimaankana waxaa lagu macneeyaa acmaal quluub quluubta acmaasheeda oo dee alimaanu billahi wa malaaikati wa kutubi wa rasuli sida xadiidka oo markuu jamciyey ee meel ku wada sheegay midoo macno loogu sheegay taa insha allah waqti dambaynu ku hadli doonaa waayay wa minhu adducaau walkhawfu walrajaau waltawakul wa minhaa ciday u qoran tahay maydinku jirtaa minhaa maydinku taalan soo minhu minhu baa ku taalan salaam minhaa haddii la yahdana waaba iska fiicanta sababtoo de waxaynu ka hadlaynaa cibaado cibaadaduna waa waa taaniis waa mu'anas oo waa dhadid marka wa minhaa cibaadadii waxaa ka mid ahaaday waad oran kartaa haddii wa minhu sidaynu isaga daynana marjicu damiirka damiirka minhu waxaa loo celinaya madkuurka lasoo sheegay baad oranaysaa oo de marka wax lababaa loo ceshay wa minhu madkuurka shaygaa laga soo hadlay waxaa ka mid ahaaday shaygaa laga soo hadlay adducaa baa ka mid ah haddaad rabto inaad cibaadada nafteeda u celisana wa minhaa baad oranaysa qoranaysa wa minhaa cibaadadii waxaa ka mid ahaaday adducaa baa ka mid ahaatay والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة الدعاء الدعاء دي بريدي بقى كمد عبادتي والخوف عبصة شو الله سبحانه وتعالى لقى عبصته أي عبادتي كمدة والرجاء رجو الله سبحانه وتعالى رجيو أي عبادتي كمدة والتوكل تلصار شو والله سبحانه وتعالى عسكره أي عبادتي كمدة والرغبة جعلان شو الله سبحانه وتعالى جعلاده ayaa ka mid cibaadadi warahbatu baqasho baqd in la baqo oo ilaahay laga baqo walkhushuucu isdullayn cadamadiis iyo weynaanshaha alle laysu dulleeyo ayaa cibaadadii ka mid a walkhashyatu cabsi khawfka iyo khashyadu way isku dhow yihiin walinaabatu noqosha ka mid ah walisticaanatu kaalmaysi ayaa ka mid a walisticaadatu magangelyo alla la magan gala ayaa ka mid a cibaadadii walistigaasatu gargaarsasho alla la gargaar weydiista baa ka mid a wadabxu gawricii baa ka mid a والنذر نذر كبا كمدا وغير ذلك تا غير كبا كمدا ومن أنواع العبادة التي أنواع دا صوم أنواع دا عبادة وأمر الله الله أمري بها عبادة كلها لما أنتد وحي أسقنا ذين لله تعالى وحال صوت شيئين الله سبحانه وتعالى أسقنا ذين وإياي مركا وحويا ساكو تفسيرنا يهل كانوا من مد بينه إيمان إيسا وهذا أساسا نقود مرينا لكن مد والبا قاركي سقوكني دليل كده saa darteed baynu saa ku dhaafaynaaoo mid walba meeshiisa ugu tegayna waddaliilu daliilkii qawluhu buu ahaaday tacaala qawlkii alla ayuu ahaaday macnaha daliilka kutusinaya ee yani maxaan ku dhahay cibaado alla subxaanahu watacaala inuu leeyahay oo arrimahaas oo dhan marka ay cibaadadii ka mid yihiin wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada wa ana almasaajida masaajidii lilaahi alla ayay u sugnaatay ee falaa tadcuu ha caabudina maca allahi alla subxaanahu watacaala maci axadan axadin ha caabudina oo macnaha waxa weeyaan halka kan wejka looga daliishanayo ee maxaan ku dhahdaa ee cibaadadu ilaahay subxaana watacaala leeyahay waxa weeyaan dee masaajiddu waa meelihii lagu tukanayey oo loo su- lagu sujuudayey oo lagu rukuucayay qaarkood masaajidda acdaa sujuud bayba ka dhigeenoo waa xubnaha laga sujuudo qaar yahde lakin qowlka horun baa waa xoog badan markii la yidhi masaajidda allah iska leh oo meelaha ilahay lagu suju loogu sujuudayo ee loogu rukuucayo ilahay baa iskale markii la yidhi ayaa maxaa la yidhi falaa tadcu maca allahi axadan marka alle maciisa alle hau sujuudina oo maxaan ku dhahay dhulka hau rukuucina oo alle keligun baad marka halkaa ku caabudaysaan weeyaan saasaa markaa looga qaadanaya marka wuxuu sheekhu leeyahay faman sarafa minha shay-an ligayri illahi fahuwa mushrikun faman axadka sarafa leexiya minha cibaadada wax ka mid a shay-an shay leexiya ama xaaleeb oo faman axadka sarafa leexiya minhaa xaal ay ka mid ahaato cibaadadii shay-an shay qofka leexiya ligayri illahi alla subxaanahu watacaala gayrkii u leexiya fahuwa axadkaasi mushrikun waa mushrik ilahay buu sheegayay kaafirun gaal weeye oo wixii ilaahay iska lahaa oo ducoo baryo ah oo cabsi ah oo rajo ah oo tala saarasho ah oo baqdin ah oo maxaan ku dhahdaa jacayl ah ee noqosho ah waxaas haddaynu soo sheegnay dhammaantood haddii cid makhluuqa lala aado qofka la aaday mushrik buu noqonaya kaafir buu noqonaya waddaliilu daliilkuna qawluhu tacaala weeyaan waman axadka yadcuu caabuda maca allahi alla subxaanahu watacaala maci ilaahan caabuda ilaahaasoo aakhara ilaah kale ah macbuudka xaqa aan ahayn laa burhaana lahu bihi wax xuji uma sugnaanin fa inamaa in kale maa xisaabuhu xisaabtiisuna cinda rabbihi bay ahaatay alle agti innahu alle laa yuflixu alkaafiruun innahu shanigu wuxuu yahay laa yuflixu alkaafiruun nimanka gaalada ahi waxa weeyaan ma liibaanaan weeyaan arrinku waa inkaas marka macnaha halka waxa weeyaan dee waxaa laga qaadanayaa aayaddu ay kutusinaysaa qofkii ilaahay kayrkii caabuday aan horta wax xujo haysan laa burhaana lahu bihi wax xujo ah oo markaa qofkaasi haysta ma jiro ilaahay keligii in la caabudo ayaa la doonaya markaad ilaahay baryaysa keligi baad baryaysa markaad cid